In ka badan toddoba dhalinyaro macalimiin ah ayaa fursado shaqo ka helay Dugsiga Farsamada Harqaanka Cabaas ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhalinyarada macalimiinta ah ee fursada shaqo ka helay xarunta Harqaanka Cabaas ee Beledweyne ayaa kuwo horay u bartay xirfada harqaanka laakiin aan markii hore shaqo haysan. Maamulaha Dugsiga Barashada Xirfada Harqaanka ee Cabaas ee magaalada Beledweyne Xasan Cabaas Guuleed ayaa ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dhalinyarada macalimiinta ah ee ay fursada shaqo siiyeen kuwaas oo horay xarunta wax uga bartay.
wallaahi iskuulka horta dafcaddii koowaad uu soo saaray dafcaddii koowaad ardayda kasoo baxday isla ardayda ayaa waxaa oga dhignay meesha macalimiin ooga dhignay shaqo abuur oogu sameynay Eh, tiro ahaan eh, macalimiinta meesha joogto markii laisku celceliyo lix macalin ilaa iyo todoba macalin camal ay ka kooban yihiin qaar ay iskugu jiraan gabdhi iyo wiilo iskugu jiraan isla ayaga furs- fursad fiican loogu si meesha yani si ay ardayda wax u baraan si ayaga wax loo soo baray inay ardaydan u baraan ha waa qasab ardaygaas shalay wuxuu ahaa midaan garanaynin xirfadda maca daalika haddana markaa uu imaaday iskuulka oo wax bartay oo dafcaddii koowaad oo noqday haddana oo noqday nin aad u firfircoon oo sidaasi wax loo soo baray ka wanaagsan oo yacni dadkan wax sii bari kara oo noqday waxaan ka mid dhignay dadka maaragti meesha jooga oo macalimiinta ka mid aha ka mid dhignay haddana dadkaas ayuu ka mid yahay fursaddaasaan meesha ugu abuuray Dhanka kale qaar ka mid ah macalimiinta shaqada macalinimo ka helay Dugsiga Cabaas ee lagu barto xirfada harqaanka ayaa ka warbixiyay shaqada ay heleen iyo muhiimadda ay u leedahay.
magacayga maxamed cabdiqaadir xasan waxaan ka shaqeeyaa harqaan waxaana baraa arday waxaana ay macalin oo dhiga cabaas subar taylor harqaanka barashada waxaana ka mid ahay eh, macalimiinta soo saartay arday fara badan alxamdulilah ilaa maad iskale waxaan ku jiraa labo sano xirfitan hore oo aqooni maasha allah horyaan usoo bartay wax badanna oo kusoo shaqaystay meesha maxaa ka shaqeeyno waa hal sano waxaa ugu baraa adee eh, nin walba si oo wax u bartaa nin dharka dumarka nina dharka ragga midba si waa dharka dumarka hadda dafcaddii koowaad bixisay dharka dumarka ee qatar active ku noqday practicaas yaa waana maasha allah waa ardayda ardayda hadda meeshan kasoo saaray waa arday oo fahan leh maasha allah eh oo hadda macalimiinta iska baraajeena hadda ayaga waxaan dhigaa aday eh, xiliyada labada saac ilaa iyo toban saac bar haddana waxaa meesha u sii fadhiyaa waxay qaabilsanaya qaybta lacag bixinta oo xafiiska ah sida ardayda waqtigay soo galayaan iyo waqtigay baxayaan qaybta oo arday ardayga cusub oo la diiwaangelinayo aa qaabilsanahay waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday dugsiga farsamada ee cabaas subar tailand haa meel allahan meeshii tago oo ku shaqaysan karaa wax iiga halaysan malaha waa sida aad jeclahay hadda waxaa igu dhiirigeliya meesha inaan fadhiyo oo ardayda lacagta ka qaado waqtigay soo galaya waqtiga baxaya aan fiiriyo macalinkayga marna maamulahayga cabaas subur tailand aa igu dhiirigeliyey waxaa kula talin lahaa inay meeshaan iskeenaan ay wax qabsadaan ilaa nadhoodii hooye noqon karaan dumarka waxaa kula talin lahaa inay xirfadan bartaan ay meeshaan iskeenaan dugsiga cabaas subur tailand waa dugsi wanaagsan